soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada
weligiiba buugaag kalaha ku rarnaado weligiiba shahaado kala haysto arrintan waalidka waa biril waalidayn waaye hooyada dhashay ninkan haddii ay gabadhu ay u ogaato inay hooyo tahay naagahan ani waxaan ani horta naagaha nimanka naca iyo naagaha sodohyaha nacaba wiilal ma dhalin baan siri sababtoo ah marka naaga badan oo social mediaha ka qayliyey baan background check ku sameeyey naaga badan oo feministiga u dooda waxaan soo ogaaday naagahaas gabdho keliya inay leeyihiin ay wax wiila dhalin sababtoo ah nacaybka heerkaas waxa keenaayo iyo naagaha sodohaha neceb waxay og tahay naagtan qofka dumarka ah waxay ku fikirtaa yacni haweenku waxay ka baqaan waxa la yidhahdaa nafsi marka waxay leedahay anigay wiilba ma dhalin beri sodoh maba noqonaayabo taas waay sodoh waa necba saas inay u fikiraana u malaynaya naaga badan oo social media ka qayliya oo sodohyaha neceb oo muxuu ahaaye nimanka neceb oo feministi ah oo ninka faarax faarax faarax faarax abuser maanta dhan ku haya waxaan soo ogaaday background jag markaan ku sameeyey wax wiilaba inay dhalin
mid kalaana jirtaa waxaa jirta dumarku markay gaadhaan age tusaale soddon iyo wixii ka dambeeya mar kastooy naagtu weynaato qiimaheedu hoos buu dhacaa ma la socotaa mar kastoy weynaato macnaha mar kastay ku weynaato iyadoo nin la'aana caruur la'aana qiimaheedu hoos buu dhacaa nimankii hore rabi lahaa ma rabaan
haadee suuqa gabdha yariiraa soo baxaayo oo shidan maxa kugu dhacay yes yes waxaa dhacaya marka naagahan feminismka ah maanta aad arkaysaan ee baraha bulshada wareegaalaysanaya ee ku jira indhaha caddaynaya waxaa dhacday noloshoodii s m v waxa la dhahaa jirta sexual market value qiimaha naagahaan qiimaha aad naagahaan taagan tahay tusaale markaad sagaal iyo toban jir ahayd iyo maanta sidaad u eg tahay isku mid miya maya isku mid maaha kala duwan tahay boqolkiiba maxaa dhacaysa sagaal iyo toban jir markaa tahay nin allaale nin kastoo financially okaya wuu ku rabaa adiga run mise been
suuqaaga buumin waayba buumin waaye ilaa labaatan iyo saddex labaatan iyo afar suuqaagu waa buumin ha la gaadho soddonkaaga cid kusoo kula soo hadlaysa ma jirto soddon iyo shantaada ha la gaadho gubataa baa tahay cid kula hadlaysa ma jirto waxay kaga soo hadhaysaa marka maadaama aysan experienska iyo wanaagga iyo maxaa la dhihi jiray in nin baari loo noqdo in nin maxaa la dhihi jiray guursado ay hesho waxaasoo dhan aysan experienskaas heli karaynin kuwaalati ahaanna naag ahaan ay liidato maxay samaynaysaa marka waxay bilaabaysaa hatred bay bilaabaysaa inay inay inay maxaa la dhihi jiray naagaha kale ay kula soo biiraan waxan psychological waaya si xaaladdeeda ay u dareento inay okay tahay naagaha kale u sheegaysaa in loser la noqdo xilligii marketkaagu sexual market valuegaagu uu hawada ku jiray aad ka faa'iidaysan weydo aad shuuba noqoto bannaanka ka soo qaraabato aakhir lagu guursan waayo hadhow maybi hal nin canug hal canug kaa dhalo hal gabadh kaa dhalo kadibna kuu gembiyo waa okay waxaa tahay naag awood leh empower woman baa tahay waxaa tahay independent all that shit baa laga dhaadhicinaya waa lugooyo caadiya lugooyadii qof waa exactly naagihii marka maxay samaynayaan waxay isticmaalaysaa marka victim cards way ooynaysaa alla ragga soomaalida babababababa inta inta markay oydo okay markay oydo maxaa la dhihi jiray naagtii gumays bay noqotay moogta shaqo kale ma haysa marka naagtuna waxay faraxsan tahay nooshahay waxaa waaye marka ay haysato nin haysato ciyaalkeeda ay ku dhex jirto adduunyada markaasay ugu farxad badan tahay ilmaheedii koraya ay arkayso ninkeeda ay u saafis garaynayso naagtu markaasay waabi badan tahay
yaa nolosha dhan lagu raadinaa waa intaasba nolosha dhan oo la sheegayo waa happy family habi faamiliga siduu ku imaanayaa waa inaad ninkaaga habi ka dhigto ilmahaaga habi ka dhigto kadib habi baa tahay hukab culture waxaa la dhahaa jira hukab culture oo ah isii saar naagtan way weyn tahay gumays bay noqotay waxay noqonaysaa motivational speaker nimanku waa sidan nimanku waa kan nimanku waa inta laakiin dhinaca kale markaad fiiriso haliyow nimanku sidaa ma aha nimanku damoor ay weynaadaan waa damoor dhaqaale ahaan uu dhismayo naagtu rabana heli karo run mise been
uu mashhuur noqonay waa run run waa anigu markaan sideed toban jirka waa ahaa naga jaanis fiicantiin waa naga jaanis fiicantiin anagu markaan sideed waa nature-ka anagu waxaan samaysanay maaha waa nature-ka ilaahay sameeyey Ha.
anagu markaan sid- sideed iyo toban jir nahay adiga waxaa laga yaabaa taleefonka ugu casrisan inaad heli karto laakiin anigu markaan Ha.
sideed iyo toban jir ahaa sala xataa waxaan ku gato maxaa la dhihi jiray break time fiican xataa iskuulka markaan joogo ma hayo haddaysan hooyaday soo siinin ama aabbahay soo siinin
ma haysid ha ma fahan laakiin anigu damoor aan weynaado waa damoor valuegaygu kor u kacayo adigu damoor aad weynaato waa damoor aad ka baxayso s m v gaagii ama sexual market valuegaagii hoos uu dhacayo soo damoor naagtan ay gumays noqoto waxay rabtaa inay dadka kale ka dhaadhiciso u fiirso naagaha la hadla gabdhaheenna oo dhan ee baraha bulshada ku jira background check hala sameeyo car soo fiiriya modern photo imisaa lasoo waxaa furay kaloo kuu sheegaa ilmo kalay wadataa nin raba ma jiro ama maxaa la dhihi jiray way guumaysowdayba nin xun waa mid kalan inta- kuu sheegaa Aha, hayrarkaas ay haysato nacaybkaas ragga keliya inay nacab tahay kuma koobna waxay nacab tahay hooyada een, happyga happy lifeka ku jirta een, ninkeeda iyo ilmaheeda haysataa waxay leedahay waa la abuse gareeyaa because eh, eh.
hadalkeedii diiday waxay leedahay abuser bay ku jirtaa ya- ma- mana taqaano ab- ab- yacni abiyusuu qormaa ma taqaano ma taqaano ma taqaano fiiri ha- haddii eh, habi reer la dhaqdhaq ayadu way weyday mogta inay reer waktigeedii jaaniskeediiba way gabtay markaa re- wa- waxay necab tahay hooyadaas Ya, dhaqmaysa. waxay exactly necab tahay gabdhaha yaryar oo waktigooda ka faa'iidaysan lahaa si uu- ayaga exactly iyada ka qurux badan ka jaanisa fiican nacaybka keliya ragga ma dhibca naagaha anigu waxaa u bixiya abeesooyinka waa abeeso meel soo fadhida waxay ku leedahay Marka noocaas.
haboon eh, adiga hadda ma shaqaysaa
maya haas waa faahan housewife aa tahay ninkaagaa kuu shaqa taga right
haa alla hoogayo baay waa lagu gumaystaa alla ninku maxaa alla abiyus baad ku jirtaa alla inta alla kan oo halkan bay ka booday waxay kuu daaraysaa cajalado aan waxba ka jirin naagtii xayawaana marka maxay samaynaysaa ninkii bay indhaha kusoo cadaynaysaa inaan shaqeeyaan rabaa inaan maxaa la dhihi jiray meeshan aadaan rabaa anigu s- noloshan ma rabo haa waa laga soo waalay mugta Ah, very simple haa faarax ma iska waalayo wuxuu dhahayaa jaaw waa ku salaamayaa soy iyadoo iyaduna xanaaqsan oo bitar ah oo dhiilkii loo soo sheegay uusan run ahayn dhaagahani musqushay ku dhex ooyaan kulligood markay laifafka ka baxaan nolol ma haystaan 'cause halka dhabalaayi iska dhigeen ku- ku- nolol ma haystaan laakiin raggu sidaa ma aha raggu sidaa ma aha anigu xalli ahaan naag allaale naagtaan rabaan heli karaya hadda awooddeeda leeyahay damoor Ah.
aan dhaqaalahaygu okay yahay waa damoor aan naagtaan raba heli karayo so ma jirto sabab aan mawduucyada naagaha uga hadlo maadaama aysan naagi rabtaa jirin saan waay waa buuxaan kastamarka waa oo jaam waa faamusaade soo raggu Ah.
saas maaha marka maxay samaynayaan mataqaana gabdho yaryar bay bay ku s- nolol siijinayaan meeshii gabdho yaryar reerana way burburinayaan Reero.
reero reere habiisku ahaa naagta maangaaba reerkeeda laga burburinaya waxaa lagu leeyahay nagu soo biir welcome awal kalaabkeena kusoo biir tiimkan imow guumaysi waan xorowna kaala xorow waan Xorowge.
maxaan ka xoroobaa maxaad ka xorowda hadda adiga haa ilaahay baan kugu dhaarshay uk waa lagu leeyahay expenseskeeda waa taqaanaa right It's very expensive in lagu noolaado right afar Yes.
canug with four kids ninkaagaa shaqaynaya fadhigaagaad cunto ku cunaysaa miyaadan ahayn naagaha ugu nasiibka badan adduunyada runta haddii la sheego waad ogtahay naaga caddaanka noloshay ku nool yihiin you know you Waa know maxay?
qowmiyadaha kale say u Anaga- nool yihiin hay shilin baad Okay, wax iga qarsoon male xaliyo xaliyo anigu halkan waxaan ku- waxaan imi anigoo xoogaa da'daydu aad u yar tahay intaan hadda jiro waanu ku guursaday markaan guursanayay i was nineteen nolosha ani odagayga waxaan kasoo bilownay bayska hoose aan kasoo bilownay Mhm.
alxamdulilah naagaha qaarkood idhaha yani marka alxamdulilah markaad wax fahansan tahay oo yani maskaxdaada ay shaqaysay maskaxdan ilaahay ku siiyey qof kasta caqli iyo maskax uu leeyahay waa saan uga shaqaysiino oo u isticmaalno maskaxdu ma aha baradho meel iska jaagta madaxa Exactly.
kaaga jirta waa inaad maskaxda ka shaqaysiisid fast food oo maaha aad compare La soo isku qaadanaya.
sameysid. Haa, qofkan kula talinaya ha noloshiisa iyo adiga inaad comparing isku samaysid waaye qofkan muxuu kaala talinayaa maxaa maxaa saameyn oo ku leedahay noloshaadu muxuu isagu yahay naagaha ani idhihi jiray een, xaliyow een, she's abuser een, ma- ma shaqayso aa ku saxa weliba aa ku saxo aa ku saxo weliba waxay dhaan mataqaana waxay dhaan abayus Ah.
abayus erayga ingiliishka waxaa waaye abus waa mogta ingiliishka saxda waa taqaanaa you know English, abuser Ah.
waxay dhaxay ku dhahaysaa mataqaanaa abayus bay ku jirta naag bay soo wacday garoob waxaa ku dhahay abayus mataqaanaa macnihiisa ma taqaano ii isbeelin garayn ma taqaano stiil waxay rabtaa inay adiga kaa waasho aa ku soco
marka dumarkii ilahaa waxay ku jirtaa sidaa ayaa isla ayagiiba waxay igu xamanayaan ma shaqayso gaarigan sideebay naagtan ku wadataa gaarigan qaaliga ah maba shaqaysa waa house wife because of adiga waa every isla ayagii exactly ma marka adigu aad ninkaaga aad ku tahay maxaa la dhihi jiray ee aad baariya tahay everything let me tell you wax aysan ragga ka ogeyn baan idiin sheegaya okay aysan naaga badan fahansanayn naagtaydu mar kasto aniga isaaf garayso wax kasta u baahantay helaysaa she will enjoy life like I, si waxaan u shaqaynayaa maxaa la dhihi jiray zaa'ida si aan adiga waxaad u baahan tahay u keeno ma mar markaan aniga helaya waxaan rabo oh my god nin wuxuu raba si adiga waxaad rabtad helaysaa waa very simple qaacidada ma ma wareer ma wareersanaba wuxuu raba si wax allaale waxaad rabtad helaysaa ah gaari qaaliyaad wadataa iyaguna waxay wataan honda 2000
haa marka shan canigoo kale aabbaana way ku jiidaysaa
waxay ku leedahay marka een, adi waxay rabtaa inay ku baabi'iso noloshaaday iska dhex aragtaa ay ay- waxay ku tahay mashquul siday usoo riij garayn lahayd ma fahamti laakiin markay ku arkayso waxay iska dhigaysaa waxay waxay waxay ku dareemaysaa waxay waxay iska dhigaysaa inay ayada sorry ku dareemayso wallaahi dhib baa ku haysta odaygu kuma caawiya miya wallaahi bilaahi waxaaba dhaanta naayaa yaa ku yiri waa la isgaranayaa wallaahi garoonka hoose wa- waan ka warhaynaa garoonka hoose inaad ooynayso aad barooranayso ninku rabana aad raadinayso laakiin markaas waxay leeyihin Eh.
naagaha ugu fariidsan waxay leeyihin intaqana Eh.
yacni wax- waa lagu duqaynaa moogtahay waxaa la rabaa inaa inaan dhiiga lagugu kariyo naagaha ugu fariidsan ya waa wada single mother ha naa dee dee ma qaadan karaan waa waxa- ma- ma- dadka soomaaliyeed baa lahayn karaa waa feri waa do- minis doqonaad tahay reerkaagaa haysataa doqonaad tahay markaasaa anna waxaan dhahaa markaan isku imaano you know weerarka keligii laydinkuma hayo keliya maaha haweenka xitaa hoostaa laga cunooyaa ma ogidin
waayo Naagaha waayo nimanka fiiri haysta xitaa dhibaataa ku socota si ay u dareemaan xaaladooda Familka.
ifahan si ay u dareemaan xaaladoodu inay okay tahay okay si ay u Ah.
dareemaan xaaladoodu inay okay tahay oo ay iyagu ay nolol fiican ku jiraan wax ay rabaan ma rabaan adiga inay kugu arkaan adoo guulaysanaya inaad ninkaaga saafgarayso waa guul inaad maxaa la dhihi jiray ninkaaga een, eh, u u shaqayso waa guul inaad ciyaalkaaga kala dirto waa guul in wax allaale wixii dhaqaalaha fadhiga lagugu keeno dee tii gurigana aad adigu qabato waa shaqadaadii ayeeyoonkeen maxay samayn jireen adhi bay raacaysay Ha.
way soo lisaysay geelay hadday rabto u tegaysay xaabay soo aruurinaysay saasay tahay awoowe markuu soo xareeyo geela maxaa dhacaysay awoowe cunto diyaarsan buu helayaa hidhoonkeer meesha Ah, ka oo keentay kulul.
hidhoonkeer maxay tahay gabdhahan simbatiga raadinaya shaqadii iyaga loogu talagalay imagine haddaad sympathy- sympathy ka raadiso ciyaalkaaga inaad eh, u labisto subaxii allah noloshan Dee baa waxaan nac raadinayaa, waa shaqadayda fiiri waxa waaye xadiis dhahayo kullukum raaci wa kullukum mas-uula can raciyatiha qof kasta waa raaci qof kasta waa mas-uul maalinta qiyaama wixii la raaciyaa la weydiinaya you know aniga ninkan inaan u service gareeyo oon ilmahayga u service gareeyo mas-uuliyadaydii waaye waa wax lagu raaciyey xaggaan ooga baxsanayaa ha waa Ma- tii lay raaciyey laakiin digitalka inaan appreciate ma rabo in la ii appreciate gareeyo lay dhaho oh thank you maanta in qadaa fiican baa noo akristay no that's my job ma rabi ani in la idhahaba ma rababo that is the men- shaqadaydan gutay that is the mentality you, you know let me tell you uh, this is the maxaa la dhihi jiray uh, waxay ka mid tahay en, uh, mararka aan dhaho haddii aan ani naag necebahay adi maxaan hadda ku necbaan waaye like like igama dhaadhacayso markaad saafi samayso appreciation aan rabaa naagtaada u mahadceli wax kasta maxaan ugu mahadceliya waaye aniga yaa igu mahadceliya inaan soo, waaye soo xamaalo
oo mas-uul ka tahay reerka yaa i- yaa igu mahad celiya markaad idhahdo waxaa loo baahan yahay 300 pounds as soon as possible
ha emergency ah weliba emergency waa weliba keenaysaa
cadaabta ay ku jiraan naagaha nolosha ku fashilmay ee soomaalida ee garoobyada ah bay rabaan inay idinla gashaan gabadh yaroo eh, walaashaya oo aniga iga yar baa mar dhaweyd la Lala.
guursaday okay marka maasha allah eventkeedii bay ay iigu wacday en, waan la hadlay waxa keliya aan dhahay waxaa waaye naag kale ha dhegaysan jas haddaadan naag kale dhegaysan waa badbaade waa noolaane waa inta noloshaada ka dhiman adii is dhegayso adiis dhegayso maxaad rabtaa maxaadan rabin haddii xaalad iyo Ah.
wax ay jiraan dad baad leedahay dad baa ku dhalay garoobyadani kumay dhalin bannaanada taagan dad baad ka dhalatay okay qof kasta abuser team team abuser inaa lilaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. waxaa waaye levelka ay gaadhsiisan tahay hypocrisiga waxaa waaye kaygii baan soo burburiyey kaaga soo burburi kadibna aan wada silicno ma aragta adigu levelka aan islaha reer dumow yaa kule wey aan isla baaba'ano wey mudur gubta mudur gubta kama naxo marka gabdhaha soomaaliyeed gabdho badanoo waxaa jira masaakiino innocent ah marka waxay leedahay habar yar advice baan u baahanahay because uh, uh, in- gabdhahaasaan ka naxaa because adiga marriageka uh, experience ay haysataa ay experience leedahay ma jiro qofkan ay weydiisanayso waa abeeso abeeso waxay cunto maahayn waa abeeso meesha soo fadhi- adigu abeeso advice ma weydiisan lahayd su-aal baan ku weydiinayaa haboone haddii anigu aan aqaano fiiri hadda life baan ku jiraa barnaamijkan Ah.
baan leeya right barnaamijkan may baan bilaabay haddii aad i weydiiso xaliyow sidee tiktok u sameeyaa barnaamijyo noocan aan u sameeyaa maxaad igu caawin kartaa Eh, ha- tell me maxaa la dhihi jiray jaanigaaga siduu ahaa safarkaaga siduu ahaa maxaa kuu suurtagalay maxaan kuu suurtagelin waan kuu sheegi karaa waayo wixii baan samaynayaa aan ku dhex jiraa haddii aan Waa ku dhex tiktokan jirtaa, iska sax.
xidho oo aan iska baxo een, maxaa la dhihi jiray podcastigayga aan ka tago youtubeka aan iska xidho oo aan kaaga sheekeeyo ka waran sida youtube een, maxaa la dhihi jiray podcast loo sameeyo looga guulaysto oo barnaamijyo loo sameeyo miga dhegaysanaysaa mabaada ku guulaysanaysa adiga shaqabaha waabad feel garowdeen wa- waa adoo ganacsi furanaya oo weydiinaya ganacsi qof ku soo fashilmay qof albaabada iskugu soo dhuftay baad weydiinaysaa maadaama aad experience leedahay ganacsiga iiga waran dee muxuu kaaga waramaa Ah.
muxuu hayaa so literally gabdhahan waxay isku khaldayaan naagta waxaa lagu qiimeeyaa nolosha guusha ay ka gaadhay waxaa waaye ninka iyo ciyaalka ay haysato hadday nin iyo ciyaal hayn karin Sax.
waa gubataa boqol iyo labaatan b h d bay Ah.
wadan kartaa boqol iyo labaatan b h d sax boqol iyo labaatan wax bay samayn kartaa oxford waxay sameeyaan daraad baris bay sameeyaan research bay sameeyaan okay badanaa waxyaabaha aan ragga u Sax.
sheegayo waxyaabaha aan soo baadhaan waqti soo geliyey waa waxay sameeyeen boqolkiiba siddeetan naagaha shaqeeya ee corporate-ka ku jira ee maaragtay naagaha caddaanka ah ee balaayada ah ee dowladda ka shaqeeya Ah.
meel kasta taagan ee af kastaa u taagaya Ah.
boqolkiiba siddeetan ka mid a naagaha shaqeeya ee maxaa la dhihi jiray hawada ku jira een, waxaa waaye ee, corporate-ka iyo xorriyad kastoo naag micnaha la siin lahaa la siiyey ee aan ciyaalna lahayn ninna lahayn ha naagahaas waxaa la soo ogaaday boqolkiiba siddeetan ka mid a inay maxaa la dhihi jiray wareersan yihiin oo aysan faraxsanayn oo ay habeen kasta kiniya ku anti seexdaan depression qaataan anti depression qaataan habeen Yes.
kasta
yes i know bipolar ay yihiin qaarkood waxay baaris sameeyaan isla ama u caddaankii shanqara is- waxbaa u shanqara habeenkii oo dhan isla caddaankii waxay sameeyaan haddana baaris ah boqolkiiba maxaa la dhihi jiray toddobaatan iyo sideed toddobaatan iyo sagaal adigu boqolkiiba sorry boqolkiiba siddeetan iyo sagaal ka mida naagaha housewifiska xaasaska ee la qabo oo ilmahooda dhex boodaya inay farxadtii ugu dambaysay ku nool yihiin noloshana aysan waxba ka maqnayn waa gaalo bilaa diina waxan innagoo diin leh oo ilaah leh oo maxaa la dhihi jiray aaminsan nebi maxamed inuu nebi yahay ka war sala allahu calayh wasalam ah calayhi salaatu wasalaam nebiga ku salliya walaalo oo sa- gabadha muslimadda weliba tukanaysa oo salaadii tukanaysa oo sadaqa la baxaysa oo tasbiixsanaysa moor danay kasii habisan tahay gabadha caddaanka ah
ka waran haddaad bannaanka la taagan tahay ab waxaan ku jiraa eh, freedom baan u baahanahay abuse baan- baa jira
fridhonkateeda cadow oo dhan baa banaanka soo istaagtay usoo istaagtay balaayo dhan baa u jabtay gaal iyo muslimba way u jabtay gabadha markay garab noqoto wallahi
ma la socotaa feminismka waddadan caddaanku inay ku soo gubtanay maanta naagihii wareersan yihiin video baan arkaya mar dhexdaasa naag caddaana waxay dhahday soddon iyo afar baan jiraa ukuntaydu Ah.
way sii qalalaysaa bay dhahday waxaan rabaa ukuntayda inaan fridge geliyo oo restore ku sameeyo Ah.
wallaahi ukuntayda inaan fridge geliyaan rabaa bay dhahday store ku sameeyo nin ma hay- faroosinka gashanaya ha faroosinka frozenka gelinaysaa of which ma shaqayso badankooda okay And Ah.
waxay dhahday nin ma hayo hookup culture wax la dhahaa jirta gaalada isii saar waan ku kala baxaynaa isma Ah.
naqaano And, uh, hookup culture waana wareeriyay dhahday feminismkan iyo femini- ideadan feminismka iyo qaracda sidii naloogu sheekeeyey ma ahanay dhahday waxa naloo sheegayo oo dhan Ah.
waxaa waaye naagtu inay nin isu bedesho naagna nin ma noqon karta de ideadoo dhan waa intee intaas ka noqone ha dee feminismka siduu ku socdo naagahan feminismka sheegaya gabdhihii yaryaraa bay hadhow waxay ka rabaan inay ka dhigaan lesbian waxaan meel xun buu ku aroorayaa sababtoo ah marka adigoo diin leh oo culture leh aad koobiyeysid dad kale waa dadkii baad dhaqandoorin ku samaynaysaa laakiin dadkiibuu u shaqayn la'yahay waxaani ifahan adigu meeshaan kaala hadlayo caddaankiibay waxaanay u shaqayn Ah.
la'yihiin oo society-goodii burburaya sidaa ugu adaa soomaaliyaha kugu shaqaynaya maba ku shaqayn karaba original waxaa idea-gii jirta dadka hal yow.
lahaa original idea-gii dadkan iska lahaa bay u shaqayn la'yihiin waxaanay oo society-gooda burburayaan oo maanta maraykan lagama guursado oo khaatiyaan ka taagan maraykan Ah.
lama- lagama guursado maxaa la dhihi jiray iisheeg u k lagama guursado runta aan sheegno yurubtan kale lagama guursado switzerland daraad waxay soo saareen mashiin ka caawinaya ragga iyo dadka raba inay isdilaan een, maxaa la dhihi jiray een, een, suicide-ka inaad isdisho adigu wuu kaa caawinayaaba naftu kaa siibaya Ah. waa intee switzerland
ha switzerland waa dadka horta maxay isu dilaan dadka waa meesha keliya loo gelaya dadku inay isdilaan suicide suicide-ka waa la ogol yahay waa waayo meel qurux badan halka keliyay u arkaan waaye they don't see waxaasoo dhan adaa lagu dhahaa oo oo community-go dhan waa depressed because of community-ga factorisetingkii loogu talagalay haddii la bedelo waa gubataa haddii aan bed haddii fiiri Ah.
haddii aad ka beddesho canuga isagoo yar caanaha naaska oo aad caana siiso maxaa la dhihi jiray caag iyo waxaasa
Ah.
haddaad siiso maxaa dhacaya calooshaa qasmaysa Dee dhibaataa canugu wuu dhacaysa.
xanuunsanayaa Ah, maxaa la dhihi calool.
jiray wax kastaa ku dhacayo appointment inaad qabsato meeshan aad cisbital aad cisbitalkan kale aad right
Ah, calool xanuun calool majiir shuban balaayo exactly society-ga maanta adduunyadan cusub new waalka waxa ku dhacay waxaa waaye naagtii loogu talagalay inay inay maxaa la dhihi jiray isha ay, ay family dhisto oo ay nolol fiican gasho baa waxaa la dhahay no empowered woman baa tahay waxaa tahay naag awood badan indhibi naag madax bannaan gal hawada Ah.
hawaday gashay naagtu ma waala naagahan caddaanka waxbay barteen xataa waxbarashadooda xataa waxay dhahooyaan waxbay bartaan nin ah.
ma hayno annagu maxaan samaynaa haye
way wareereen way wareereen marka waayahe ma inaanay isdilin baa dee ila wixii loogu sheekeeyey oo dhan sh- jaamacad gal way gashay meeshan kala gal way gashay kan samay way gashay xirfadan baro way baratay lacag samay way samaysay halkaad u wadaa naag marka naag makaankeedu inuu shaqeeyo unbay naag ku tahay waana runta waana blessing ama Ay, maxaa la nolol dhihi jiray samayso.
ama maxaa la dhihi jiray Maya, baraka haddana ilaahay ayaga way sameeyey ku adag tahay caddaanka way ku adag tahay inay lo- labadii nolol isku wadaan ayadoo waxaa Yes.
samaynaysa haddana ay housewife noqoto hooyo noqoto way ku adag tahay Ma- mana mana noqon isku da- la- mana hal noqonayso.
dhinacay u badaneen waxaa dhinacay u badanaysaa because of laguguma talagelin kaariya laguguma talagelin adiga inaad yeelatid kaariyaga keliga aad yeelanaysa waxaa waaye ilmo fiix fiican oo nadiifa kori wax alaala wixii baxayaan anaa bixinaya maalinkay wareerto ilaahay baan qabnaa haa wa- dadkaasaana ilmo soo saara mogta caruurta soomaalida hadda waxaa beerta geliyey waxa dhibaatada dhan noogu wacan waa hooyadan iyo aabbahan aan ismaqlaynin ee isgarab yaacaya ilmihii waa confuse dhexday ka baxayaan because ninkiiya naagta ayaga isku mashquulsan rooliskii baa isku ayaga isku khaldamay mashquulsan rooliskii baa isku Ah, khaldamay tusaale familkii- ah, base mama leba familkii wadatashi ma lahan aaya dambe lagama hadlayo caruurta futurekooda lagama hadlayo naagta iyo ninkii keliya isu muuqda
waxay iskugu hadhowna meeshay ka- fursaday ka baxayaan waxay iskugu muuqdaan maanta right now london meeqa canug baa taqaanaa iyo meeqa faamili baa taqaanaa ilmahooda xabsi ku jiraan ama dragis ay ku gadayaan streetska oo roadman ay yihiin Meeqa- ciidaas ciidaa ka badan yihiin Ah, meeqaa taqaanaa S- waxa dhacay waxay tahay ee halkaa gaadhsiinaya tira ma leh number one roolalkii baa isku khaldamay tusaale aniga hadda podcastiga fikradaha xalliya anaa anaa producerka anaa ka maxaa la dhihi jira host right adiga markaad ila hadlaysana maxaad ka tahay guest baad ka tahay marti baad ii tahay ka waran hadday isku khaldamaan saxa waa daada fikradaha xalliya anaaba wadaniyo ka bax meesha
waa ku qaldanahay waa tuuraysa waxa ay samaynayaan naagihii waxay tay mataqaanaa waxa ay samaynayaan waxa iyadaa rabta inay Ah.
faamiliga rangarayso lacagta ninkan iyadaa rabta inay isticmaasho ninkii naag camal bay ka dhigaysaa lahaystuu isaguna noqday kiiyoo kale yarkii hadda dhahayay hooyaday naagteedaan uga soo amar qaadaya ninkaasay bal naaga heshay imaajin garay adigu naagahan gaanjibooyinka masiibooyinkana markay helaan maxaa dhacaya
dib looma arki lahayn walaa lamaba arkin mideeda kale n n xaliyow ragga soomaaliyeed dhaqaalaha dumarka kuma di- uma diidaan yacni wax fiiri ninka keliya ee naag ninka keliya ee naag waxay u baahan tahay iyo mulamkeeda iyo munaasabkeeda soo mara ee sharfa hadday noqoto meherkii haddii ay noqoto gogashii guri guri everything alaab wax loo sameynaya markii naagaha la guursanayo kale haddii nolosha kale noqoto ninka keliya ee naagta soomaaliyeed xaqeeda ka soo baxo nimanka soomaalida weeye marka laakiin naagihii ayaa waxay yihiin waxay noqdeen bisada ba- mukulaasha maaragta bisada bisada wax walba haddaa siisid indhaha inta isku qabatay ku leedahay miyaw ma arag wax kasta haddaa siisid soo ma ogid bisada boqol jeer baan boqol jeer baan u sheegay boqol jeer baan u sheegay fiiri annaga laftarkeena hadda beryahan waa caqliyaysanay value haddaadan noloshayda kusoo kordhinayn aniga waxba kuguma bixinayo hal qarash kuguma bixinayo rag waxaa jira naagaha qaar jifaday ka dhalatay xataa ku dara qaaraanko walaahaya runta haddii la isu sheego laakiin waxaa suma muuqdaan weye dadka wallaahi dadka dad fiican baa ilaahay naga dhaliyay soomaalida dad fiican weye because of inta raggu waxay intaa ku soo gaadheen mataqaanaa yac gabdhaha waa ha laga Ah.
leexdo gabdhuhu waa sidan gabdhuhu waa kan laakiin hadda ma joogo dee waxa filimadaasna waa isku dhammaadeen waayo hadda waxa soo baxaya waxaa waaye raggii baa la naagaynaya raggii baa la rabaa in la naageeyo rightna wax kala dee lama sheegayo
mideeda kale xaliyow berigii hore dhaqan baa lahayn arooska maragtay arooska markii aroos la tago Ah, ya gabadha markii arooska la tago maalinta toddobada shaash saarka shaashka loo saarayo Mm.
yacni waxaa la tusi jiray naagta lasoo furay inay wax xun tahay message waaye annagoo yaryara arooska joogno gabdha yaryaraa jooga weli la guursan oo kale soo maaha yes naagta gabadha shaashka waxaa u saarayso eedo fiican oo guulaysatay gurigeedii ku guulaysatay weligeed aan la furin naagtaasaa u hor shaa- Boqolkii.
shaashka u hor saaraysa Wa- waa Fiiri, ah.
respect waa respect yeah.
ha waa respect maxaa dadka la tusayaa marka gabdhihii kale maxaa la tusayaa message maxaa la bixinayaa hooyadan waa lagu ixtiraamayaa haweenkii meesha joogay maxaa la tusayaa naagta la furay inay respect lahayn waa dumarkii dhexdooda cashir isku dhigaya meeshaa nin ma joogo waxba yaa nimanka lagu marmarsiyoon dumarkii dhexdooda message isku diraya ya islaamihii waxaa la tusayaa heblaayoy raalliyaad ahayd heblaayoy weligaa laguma furin gabadhani siday kuu falow garayso heblaayoy adigu shaashka saar baa laleeyahay ayada shaashka u hor saaraysa si ay wadadaadii u markaasaa korto waxay ku xigsanaysa heblaayo u qaado heblaayo kaloon ayadana dhowr iyo eh, eh, soddon sane liqabaa saaraysa markii heblaayooyinkii big respectig ahayd baa habrihii maafiyada hadhow saarayaan ma fahantay maafiyadii la furi jiro oo toban tobankan soo guursan jiray hadhow ay saarayaan Aha.
mafaham marka message aa laisku diraya haweenka dhexdooda ayaa is abuse gareeya oo wax isu fariimeeya bilaashaa ragga loo ciirsanaya ah wallah